gudoomiyaha degmada isku suman maxamuud ismaaciil ciise oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa v o a u sheegay in duqayntan ay u malaynayaan in waxyeello ka soo gaartay rag xijiyeysato ah oo saaka waa berigii aaday goobta ay duqayntu ka dhacday meesha la duqeeyey waa meel horayo horay loo duqduqeeyey oo la yidhaahdo iliyo cameyra meel dhexdoodii ah oo timirshaadu waxay jirtaa afartan kilomitr labadii barkood duqan lagu bilaabay ilaa sagaalka waa socotay saddexdii waa socotay galabnimo waxaa la sheegayaa saddex nin in saakay ka baxeen timirshe oo xiji ka u aadeen saddexdii nin in aan hadda nolol iyo dhimasho midna aan lahayn telefoonadoodiina ay dansan yihiin ilaa iyo lix gantaal baana ku dhacay sida dadkii dhegaysanayay gantaalaha gudoomiyaha ayaa sheegay in goobtan cameyra horay duqayn loogula geystay ururada al-shabaab iyo daacish
halkaa horey baa loo duqayn jiray meel ay daacish iyo shabaab ay ay ay ku dagaalanto bay ahayd oo dhowr jeer isku dagaaleen diyaaradahan muxuu ahaye xolofada maraykanka watana ayaa muxuu ahaayey muddo duqaynayey sanada kan hadda bilihii lasoo dhaafay oo dhan duqaynayey afar bilood ka hor meelahaasi waa la duqaynayey waa gartay guddoomiye hadda marka dadka deegaanka haddii aada la xiriirteen maxay idiin sheegeen halkaas sababta loo duqeeyey iyo cidda la duqeeyey yaa lagu malaynayaa waxay noo sheegeen dadkii deegaanka tumasho joogay in ay muxuu ahaayey meeshuna waa meel horta xiji baa ku yaala oo xijiyeysato baa xijiye ka guran jidhay kabacdina xijiy xijiyeysatadaasu markii ay duqayntaasi dhacday ilaha yaalaha waayada dambe dhacaysay bay kasoo tageen oo kasoo carareen muddana lama gelin saakay saddex saddexdaa nin baa waxaa la yidhi aaday kabacdina wax rag iyo ruux midna lama hayo goobta duqayntu ka dhacday ayaa guddoomiyuhu sheegay in aysan cid soo xaqiijisa u diri karin maadaama ay diyaaraddii weli ku dul wareegayso
meesha lama tegi karo haddii mar duqadii dhacdo oo weliba saacadihii gaabta waa duqadihii dhaceen lama tegi karo ilaa muxuu ahaayey ilaa iyo la kala ogaado ilaana muxuu ahaayey wax dhibaato ah oo dambe diyaaraduhu ayna keenayn oo diyaaraduhu ka tagaan waxaa laga yaaba in la aado sida la arki jiray befi ama shaa dambe waa gartay dadka ehelada raggaas oo v o a lasoo xiriiran waxa ay sheegeen in barqanimadii saakay halka duqayntu ka dhacday ay saddexdaa nin ku sugnaayeen sidaas dad kula soo xiriiro kuu sheega ma jiraan a waa la sheegay telefonadoodii saakay iyagaaba waa tagnibay odda waa nimanka waa laga celin waayey sida eheladadoodi ii sheegeen meesha waa laga celin waayey tegnina la yiri waa loo digay oo waxa wara tegnina kabacdi way tageen telefoonadoodii saasha waxay markay tageen aan guranaynaa meeshana waa joognaa kabacdina duqaynta haday dhacday waa la wacay waa la waayay teleefoonadoodii maya wax duqayn hadda ma socoto siciid abshir maxamuud oo ka mid ah odayaasha deegaanka timirshe oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa sheegay in saddex ka mid a xijiyeysatada tuuladaas ay saaka waa berigii ka soo hadleen goobta ay duqayntu ka dhacday saakay waana la hadleen waa berigi labadii saac markay ahayd waxay yahay meeshii baan xijigii baanu guraynaa cidna ma cid cidna hadda meelay joogta meel cidlaa bay ahayd xijigii baanu guraynaa waana joognaa diyaaradda ma sheegeen
diyaaradda saakay goortaa weli ma soo adig goortaas waxaa la yidhahday diyaaradda haa goortaas waa ku dul wareegeysay waxay yidhaahdeen waxaa la iskaga yimaada meesha waxay anagu de xijaan guranaynaayo ma anagu niman aan nahay nooc wax kale anagu cid kaleetana waddanka ma joogto waagaasna waa dhibna waagaasaa ugu dambaysa ka dhacday meesha telefonadoodii waa dhacayaan qayb baa dhacaya lana qaban maayo meelihii wax ka dhaceenna bay ahayd meeshu waa waxaa la yidhahdaa camayro dhaadheerki baa la yidhahdaa gaar ahaan dhaadheerki baa loo yidhahdaa tog la yidhaahdo camayro ka baxa wey bal ka waran eheladii nimankaa iyo dadkii maxay dareemayaan hadda wallaahi dadka aad baa loo murugaysan yahay oo hadii meel loo marano dhawaa oo diyaaraddii baa waddanka wareegaysa murugada ka muuqato dadka waa wax dhib badan baa ka muuqato oo hadee dad dhanbay iyo guryo dhanbay ka tageen nimankani afartan jiro shan iyo soddon jiro bay ahay meelaha ma aha markii ugu horreysay ee duqaymo noocan oo kale ah ay ka dhacaan deegaanka camayra waxaana dadka deegaanku ay sheegeen in shaqola-aan fara badani ay soo wajahday dad badan oo noloshoodu ku tiirsanayd beeraha xijiga kuwaasoo muddo bila ah aan u shaqo tegin halka ay duqayntu maanta ka dhacday iyadoo walwal xooganna ka muujiyey in waxyeello ay soo gaarto beeraha xijiga oo ah geedaha sida aadka ah ugu badan meelaha duqaymaha lala beegsaday faadme yaasin jaamac v o a boosaaso